bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii laba boqol iyo toddobaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum safxada saddex boqol iyo sideetan annaasu yadkhuluuna fi diin illaahi afwaaja dadkii oo soo gelaya diintii ilaahay iyagoo koox koox ah kaanat waxay ahayd ghaswatu fatxin ghaswatu fatxi makka maka furashadeedii duulimaadkii ah waxay ahayd kamaa qulnaa sidii aan soo sheegnay marar badan waxay ahayd macrakatan dagaal faasilatan oo lagu kala baxay bay ahayd midaasoo qadad baabi-isay oo ka adkaatay cala alwathaniyati wathaniyadii diintii beenbeenta ahayd ee wathaniyada diinna maysan ahayn qadaa-an tirtirid iyo ka adkaan taaman maya baatan oo go-an oon muran ku jirin midaasoo carafad ay aqoonsatay alcarabu carabtii liajliha iyada daraaddeed alxaqa xaqii oo islaamka ah iyo min albaatili baatilkii beenbeenta ahaa oo sanamyadii iyo qoryihii la caabudayay ayay ku kala garatay wasaalad waxaa ka fuqday oo ka tirtirantay oo ka zuushay canhum iyaga ashubuhaatu wixii shaki ay qabeen fa tasaaracuu waxay u tartameen ilaa ictinaaqi alislaami inay islaamka galaan qaala camr ibnu salama nin la yidhaha wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn oonu deganayn bimaa-in meel ceelaho biyo ayaanu deganaan jirnayoo mamari naasi dadku ay soo maraan meelay dadku soo maraan baan deganayn wa kaana wuxuu ahaa yamuru binaa kii ayna soo maraan alrukbaanu socotada gaadiidka fuushan fa nas'aluhum waanu weydiinaynay maa linnaasi dadku maxaa u sugnaaday dadku maxay rabaan maa linnaasi dadku maxay rabaan maa haada arajulu war ninkani muxuu yahay ayi nabiyu nabigu bal nabiga ka warrama ilaan waa la iswarsanayaae fayaquuluuna waxay dhihi jireen yascumu ninkaasi wuxuu ku antacoodaa ana allaha arsalahu inuu alla soo diray marna waxay dhihi oo ana allaaha awxaa ilayhi inuu ilaahay u waxyooday amase inay yidhaahdaan awxa allaahu inuu u waxyooday kadaa wa kadaa waxaas ya waxaas ayay dadku dhihi jireen bu fa kuntu waxaan ahaa buuhi axfadu mid xifdiya oo korka ka qabta daaka alkalaama hadalkaas hadalka ay yidhaahdaan fa ka-annama waa sidii isaga oo yaqiru ku sugnaanaya fii sadri xabadkayga wa kaanat alcarabu caaramina waxay ahayd buu ihi taluumu tii ku xidha biislaamihim islaamkooda alfatxa bal maka furashadeeda ayay ku xidhi jireen fa yaquuluun waxay dhihi jireen utrukuuhu wa qowmahu ninkaa iyo tolkii isu dhaafa ninkaas nabigay ka wadaan iyo wa qowmahu qoladiisa ama tolkii hala ysu dhaafo maxaa jira fa inahu haddii isagu fa inahu haddii nabigu ama ninkaasi say ka say dhahayeen in dahara calayhim hadduu ka adkaado fa huwa nabiyun waa nabi nabigaasoo saadiqun run sheegaya saasay dhihi jireen falamaa markii kaanad ay ahaatay waqcatu ahlulfatxi furitaankii dagaalkii lagu furtay maka markuu ahaaday baadara wuxuu ku degdegay kullu qowmin qolo waliba waxay ku dhaqsadeen ay ku degdegeen biislaamihim islaamkoodii wiilkiibaa weli wadarkii ahday wa badara abi aabbahayna wuxuu ugu badiyey baadara soo ma ahayn waa tii hore waa waa loo baratamayey baadara kullu qowmin qolo walba waxay u tartantay u degdegtay biislaamihim wa badara abi aabbahayna wuxuu ugu badiyey uu ugu horeeyey qowmii tolkay biislaamihim islaamkooda falamaa qadima markuu ka soo laabtay aabbahay uu xagga rasuulka ka yimid uu soo islaamay qaala wuxuu yidhi ji'tukum waan idin imid wallaahi baan ku dhaartee min cindi nabiyi sal allahu calayhi wasalam xaqan nabi run ah agtiisaan idinka imid fa qaala wuxuu yidhi salluu tukada salaata kada wa kada salaadaha sidaasa fii xiini kada waqtiga sidaasa hala tukada wa salaata kada fii xiini kada yacni salaada duhur waqtigaa tukada salaada casar waqtigaa tukada maqribka waqtigaa tukada fa idaa xadarat isalaatu salaadu haddii ay soo gasho waqtigeedu falyuadin ha aadaamo axadukum midkiin walya-ummakum imaam ha idiin noqdo ha idin tukiyo akharukum qur-aanan ninka qur-aanka idinku xifdinta badan xadiidkaas wa hada alxadiidu xadiidkani yadullu wuxuu ku tusinayaa madaa athari fatxi makka maka furashadeeda saameynta uu lahaa saameyntaas yoolka iyo meesha uu gaadhsiisnaa fii tatwiiri duruufi isbedeladii xaaladihii carbeed ay isbedeshay iyo wa tacsiizi lislaami iyo islaamku inuu cisoobay uu xoogeystay iyo wa tacyiini almowqifi lilcarabi iyo carabtu go-aankeeda inay qaadatay weeye wa tacyiini almowqifi go-aankeeda inay carabi garatay oo ay cayimnatay oo mowqifkii saxda ay qaateen wastislaamuhum inay u hogaansameen oo isu dhiibeen lilislaami islaamka wa ta-akada waxaa sii adkaaday daalika arrinta ayada ah aya ta-akudin sii adkaantii ugu dambeysay ayay sii adkaatay bacda ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk kadib markii xataa muslimiinta ay ka cabsadeen dowladdii adduunka markaa ugu laxaadka weyneyd ee ugu awoodda bayneyd ee reer rooma ay muslimiintii ka cabsatay walidaalika sidaa daraaddeed baan naraa waxaan arkaynaa alwufuudda ergooyinkii oo taqsudu lmadiinata magaalada madiine usoo qastaysa oo usoo socota tatra si iska dabadhaca oon kala go' lahayn fii haadayni alcaamayni labadan sano altaasica waalcaashira sanadkii sagaalaad iyo sanadkii tobnaad wa nara annaasa waxaan arkaynaa annaasa dadkii oo yadkhuluuna soo gelaya fii diini illaahi alla diintiisa soo gelaya oo islaamka afwaajan iyagoo kooxa kooxo ah waxaana laga sii dheehan karaa middaas xataa ina aljeysh alislaami ciidanka islaamka alladii ciidankaasoo kaana u ahaa quwaamuhu cududiisu casharati aalaafi muqaatilin toban kun oo muqaatil ama dagaalyahan fii ghaswati alfatxi ay ahaayeen idaa isla markaa huwa ciidankii yaskharu wuxuu kor u dhaafayaa uu ka daadaadanayaa fii halaathiina alfi muqaatil soddon kun fii ghaswati tabuuk qabla an yamdiya isaguusan gudbin calaa fatxi makata maka furashadeedii caamun kaamil hal sano hal sano oo kaamila oo dhammaystiranba intuusan gudbin yaa toban kun inta laga soo gudbay waxaa la tegay soddon kun riwaayadaha kalena waan soo aragnay ilaa toddobaatan bayba sheegayeen uma haddana naraa waxaan arkaynaa fii xajati lwadaaci xajati lwadaac na waxaan arkaynaa baxran bad oo min rijaali lislaami islaamka raggiisa ah oo ah mi-atu alfin min annaas boqol kun ow miatun mi-atu alfin wa arbacatun wa arbacuuna alfan siday riwaayad kale sheegayso boqol iyo afar iyo afartan kun ayaa nabiga la soo xajiday kuwaasoo yamuuju sida hirka u socda ilaan dadka markay badan yihiin aada looma socon karo waa mawjad oo kale yamuuju hirar ah xowla rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka hareerihiisa bitalbiyati iyaga oo labeykadahaya watakbiiri allaahu akbar iyagoo leh watasbiixi subxaan allah iyagoo leh wataxmiidi alxamdu lilaahi iyagoo leh kuwaasoo tadwi ay la gariirayso lahu allaahu akbarta iyo labeykada al aafaaqu jihooyinka adduunka wa tartaju ay la gariirayso lahu isaga al arjaau jihooyinka waa isku mid wuna al aafaaq iyo al arjaa isku mid wey marka intaasoo gogodhiiqa markii la sameeyey haddana waxaan u gudbaynaa al wufuudu wufuuddii imanaysa ilaan dadkan tirada badan ee mar ciidankii ka dhigay ciidanku wuxuu kasoo bilowday tiradiisa waxay kasoo bilaabatay sulxulxudaybiya maxaa jira sulxulxudaybiya intaan la gaadhin weligood ciidamada islaamku soddon saddex kun mayna ka badanin sulxulxudaybiya ayagu waxay gaadheen toban kun bay noqdeen oo maka intii aaday toban kun meeshaana waxaa weeyaan isbeddel weyn ayaa ka dhacay ghaswatu tabuuk waxay ahaayeen soddon kun ilaa toddobaatan kun say riwaayada kale sheegayaan intii rasuulka la soo xajidayna maxay ahaayeen boqol boqol afar iyo afartan kun bay ahaayeen marka wufuuddii baan haddana arkaynaa alwufuud walwufuudi wufuuddii allatii wufuudda ama ergooyinkii oo saradaha ay soo taxeen ahlulmagaazi culammada islaamka ee ku takhasusay ee wax ka qoray duulimaadyadii nabiga yasiidu wuxuu kor u dhaafayaa cadaduhaa tiradeedu calaa sabciina wafdan toddobaatan ergo ayuu kor u dhaafayaa walaa yumkinu lana suurtagalna inooma ah istiqsaa'uhaa dhammaanteed inaan wada soo wada raad qaadno oo inaan waxba ka tegin suurtagal ma ah maxaa jira kitaabku waa kitaab saa u weyn ma ah walaysa mana uusan ahaanin kabiiru faa'idatin faa'ido badanna ma leh fii basti tafaasiiliha wufuuddaas in maaragtay si tifaftiran warkeeda loo sheego faa-iido beyni kuma jirto kutubaha loogu talagalay dhaadheer ee maraajicda ah ayay ku qoran yihiin qofkii raba ha ka raadsaday kitaabkani intii murtida ahayd ee ribta ahayd ee siirada nabiga ayuu inoo sheegayaa sala allahu caleyhi wasalam dadka mutakhasisiinta ee siiradii iyo ku takhasusay taariikhda yaa kutubaha kala aqrisanaya wa inamaa wax kale maahane nadkuru waxaan xusaynaa minha wufuudan ijmaalan si guud waxaan u xusaynaa maa wixii lahu leh rawcatun bilic gaara aw ahamiyatun ama qiimo gaara fi taariikhi taariikhda ku leh walyakun ha ahaado calaa dikrin xusuus oo min alqaari ee qofka kitaabkan aqrinaya ama dhegaysanaya ama aqrisanaya ha xusuusnaado anna wifaadata caamati alqabaa'il qabiilooyinka badankoodu wafa wafaadadii iyo wafdinimadkii iyo ergadii ay ku yimideen ay madiine ugu yimideen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wa in kaanad haba ahaato bacda alfatxi maka markii la furtay kadib haba ahaate eh walaakin hase aatee hunaaka waxaa jiray qabaa'ilun qabiilooyin baa jiray qabaa'ilu ayaa jiray qabaa'ilkaasoo tawaafadad wafdi ahaan ugu timid rasuulka sala allahu caleyhi wasalama qablahu fatxi maka ka hor ugu timid aydan haddana waxaa ka mid a wafdi cabdilqayskana ka mid a laba goor bay u yimideen fatxu maka ka horna way u yimideen fatxu maka kadibna way u yimideen wafdu cabdilqays ayaan ugu hormarinaynaa kaanat waxaa ahaatay lihaadihi alqabiilati qabiiladan oo ree cabdilqays la yidhaah wifaadatani laba ergo laba goor ayay rasuulka u yimideen baa laga wadaa laba goor bay rasuulka ergahaan ugu yimideen al uulaa midii hore sanatu khamsin min alhijra sanadkii shanaad ee hijrada ay ahayd aw qabla dalika ama way kasii horeysay kaana waxaa ahaa rajulun nin oo minhum iyaga ka mid a oo yuqaalu la yidhaahdo munqid ibnu xayaan nin la yidhaahdo oo iyaga ka mid a munqid ibnu xayaan yaa yaridu lmadiinata magaalada madiina ayuu ku soo aroori jiray uu iman jiray bitijaarati ganacsi ayuu u iman jiray falamaa markii jaa-a uu yimid ninkaas munqid ibnu xayaan la yidhaahdo almadiinata magaalada markii uu yimid bitijaaratihi ganacsigiisii isagoo watana uu u yimid bacda maqdami nabiyi nabigu markuu magaalada magaalada madiine yimid kadib oo wa calima alislaama islaamkiina uu bartay uu ogaaday aslama ninkaas uu islaamay wa dahaba wuxuu qaaday uu la tegay bikitaabin qoraal oo min annabiyi nabiga xaggiisa ka ahaaday oo ilaa qowmihi ninkan tolkii uu u dirayo cabdiree cabdiqays fa aslamuu way islaameen fatawaafaduu ilayhi iyagoo wafdi ayay u yimideen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam fii shahri xaraam bilshii oo bishu- bilihii xurmada lahaa aan la dagaalamaynin oo ah dalqicda dalxija muxaram rajab afartaa bilood waaye fii halaathatin saddex iyagoo ah riwaayad kalena ay leedahay oo arbacata cashara rajulan afar iyo toban nin iyagoo ah ayay yimideen wa fiiha wafdigaas ay markaa yimideen ama ergada ay ahaayeen sa'aluu rasuulka waxay weydiiyeen canil canil iimaani iimaanka ayay wax ka weydiiyeen wa canil ashribati waxyaabaha la cabo oo ay khamrada iyo weelasheeda iyo waxaas ka mid yihiinna way weydiiyeen wa kaana wuxuu ahaa kabiiruhum ninka ugu weynaa markaas ee odayga u ahaa wuxuu ahaa al ashaj alcasri nin la dhihi jiray al ashaj alcasri dakhare alladii ninkaasoo qaala uu yidhi fiihi ay fii shanihi ninka arrintiisa uu ka yimid uu ka yidhi rasuululahi sala allahu caleyhi wasalam markuu u fiirsaday yaa wuxuu yidhi ina fiika adiga waxaa kugu sugan buu yidhi ashajow khaslatayni laba arrimood ayaad leedahay labadaasoo yuxibuhum allaahu alla uu jecel yahay labadaas arrimood oo maxay yihiin alxilmu dulqaad walanaa'atu iyo kaadsiimyo kaadsiimyo iyo dulqaad baad leedahay walwifaadatu athaaniya ergadii labaadna kaanad waxay ahayd fii sanati lwufuud sanadkii ergooyinka wa kaana wuxuu ahaa cadaduhum tiradoodu arbaciina rajulan afartan bay ahayn markan wa kaana fiihim waxaa ka mid ahaa oo ku jiray nin la yidhaha aljaaruud ibnu alcalaa'i alcabdi wa kaana ninkaasi wuxu ahaa nasraaniyan nin masiixi u ahaa fa aslama wuu islaamay wa xasuna islaamuhu islaamkiisuna wuu wanaagsanaaday kaas waxaa weyn wafdigii koobaad wufuudda waan siday si sahlan baan isaga aqrinaynaa dhib ma leh waxaa ku xiga wafdu daws waxa weeyaan daws waa la yaqaanaa marar badan baynu soo martay tufayl ibnu camri dawsi qoladiisii weeye iyo abu hureyre iyo anima ree yaman ah kaanad waxay ahayd wifaadatu hadihi alqabiilati qabiiladan oo dows ah ergadii ay ku timid waxay ahayd fii awaa'ili sanati sabcin sanadkii toddobaad ee hijrada awalkeedii ay ahayd wa rasuulullaahi rasuulka ilaahina sala allahu caleyhi wasalam bikhaybara khaybar isagoo jooga waan soo sheegnay oo toddobaatan qoys bay ahaayeen oo soo islaamay waqad qadimnaa waxaynu hore usoo sheegnay xadiida islaami tufayl ibni camr addowsi ninka la yidhaahdo tufayl ibni camri addowsi islaamiddu uu soo islaamay warkay ku saabsanaano horey ayaan uga soo hadalay nin la yaqaan buu ahaa qoraysh baa waxay tidhi ninkaa warkiisa ha dhagaysanin markaa ilaa aan dhagaha ka gashaday buu yihi suuf markii dambena waxaan idhi buu yihi maa nin caqlilaa tahay nin shaaciraa tahay wixii san iyo wixii xum aad kala garanaysaa dhegayso waan dhegaysay markaas saasaan kusoo islaamay buu yihi saa ka sheekaynay iyo wa annahu isaga oo tufayl ibni camra aslama inuu islaamay wa rasuulullaahi rasuulka ilaahina bimakata maka uu joogo uma rajaca ilaa qowmihi tolkiisa uu ku noqday falam yazal uusan iska bedelin yadcuuhum ila lislaami inuu islaamka ugu yeedho wa yubti'uuna calayhi iyaguna ay ka cagajiidaan xataa ya-isa minhum ilaa uu ka quustay warajaca wuxuu u laabtay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay buu usoo laabtay sala allahu caleyhi wasalam fa talaba wuxuu ka dalbaday tufayl ibni camr addowsi minhu rasuulka wuxuu ka dalbaday an yadcuwa calaa dows dows inuu habaaro nimankii diintii diiday habaar buu yidhi rasuulku ma habaarin faqaale wuxuu yihi allaahuma hdi dowsan ilaahu hanuuni markii uu rasuulku duceeyey way soo islaameen uma markaa kadib aslama haa-ulaa'i kuwaas ayaa soo islaamay fawafada atufaylu tufayl ayaa wafdi iyo ergahaan u keenay bisabciina toddobaatan aw thamaaniina sideetan beytan aqal oo min qowmihi tolkiisa ila almadiinati magaalada madiina fii awaa'ili sanati sabcin sanadkii toddobaad ee hijrada bilowgeedii wa rasuulullahi isagoo rasuulka ilaahina sala allahu caleyhi wasalam bikhaybar uu joogo fa laxiqa bihi khaybar buu ugu yimid haniimadiina waxbaa laga siiyey waa inagii soo aragnay waxaaso dhan waan soo aragnay qodob qolada saddexaad ama wafdiga saddexaad waa hal nin rasuulu farwata ibni camr aljudaami farwata ibni camr aljudaami la yidhaahdo nin uu soo dirsaday oo erga ah hal nin kaana wuxuu ahaa farwatu ninka farwo la yidhaahdo wuxuu ahaa qaa'idan hogaamiye carabiyan oo carab ah oo min quwaadi ruumaani nimankii reer rooma hogaamiyaasheeda ka mid ah caamilan lahum mid iyaga u shaqeeya ayuu ahaa oo badho saab u ah calaa man yaliihim dadka ee la xidhiidha ama dadka deriska la ah baa laga wadaa calaa man yaliihim kuwa iyaga ku xiga ruumka kuwa ku xiga ee xagga xuduudda jegan oo min alcarabi carabta ah ayuu madax uga ahaan jiray ninkaasi wa kaana wuxuu ahaa mansiluhu gurigiisuna macaan meesha laydhaha buu ahaa iyo wamaa xawlahu waxa hareeraheeda oo min ardi shaami dhulka shaam ah aslama ninkaasi wuu islaamay bacdamaa ra'aa markuu arkay kadib min jalaadi lmuslimiina muslimiinta dagaalkooda markuu arkay jalaadka waxaa la yidhaahdaa alqitaalu bisayf jalaad alqitaalu bisayf seefta oo lagu dagaalamo dagaalka marka guud ahaan iska dheh dagaalyahanimadooda markuu arkay iyo wa shajaacatahum geesinimadooda iyo wa sidqahum siay uga dhab tahay alliqaa'a dagaalku siduu uga dhab yahay fii macrakati mu'ata dagaalkii mu'ata dagaalkii mu'ata ayuu hogaamiyaasha ayuu ka mid ahaa wuxuu arkay saddex kun oo carab ah oo laba boqol oo kun la dagaalamaysa oo iskana celiyey buu arkay marka taas ayaa ku dhalisay inay dadkani xaq ku sugan yihiin wuu islaamay walamaa aslama markuu islaamay bacatha ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay wuxuu usoo diray sala allahu calayhi wasalam rasuulan ninbuu usoo diray biislaamihi inuu islaamayna u sheegay wa ahdaa rasuulka wuxuu u hadiyeeyey lahu rasuulka baqlatan baydaa baqal cadna rasuulka wuu usoo hadiyeeyey walamaa markii calima uu ogaaday alruumu nimankii ruum biislaamihi islaamkiisa markay ogaadeen akhaduuhu way qabteen oo lasoo qabtay fa xabasuuhu markaasaa la xabisay oo la xidhay uma khayaruuhu waxay kala dooransi waxay kala dooransiiyeen waxay kala dooransiiyeen oo layidhi war kala dooro bayna ariddati inuu diintii ka laabtay islaamka iyo walmowti geeri labadaa kala dooray dheheen fakhtaara wuxuu doortay almowta geerida iyo cala ariddati inuu diinta islaamka ka noqdo ka doortay fa salabuuhu markaasay deldeleen bifilastiina falastiin ayay ku deldeleen dhulka falastiin calaa maa-in meel biyo ama ceel ah yuqaalu lahu laydhaha cafraa intay deldeleen yay wadarabuu cunuqahu qoortana ka gooyeen kaasna wuxuu ahaa rasuulu farwata ibni camr aljudaami haddana waxaan arkaynaa wafdu sudaa wafdi qolo la yidhaahdo sudaa qolo la yidhaahdo waa qabiil qabaa-ilka ka mid ah jaa-a wuu yimid haada alwafdu wafdigani caqiba insiraafi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay markii uu ka soo laabtay min aljicraana meesha jicraana la yidhaha markuu ka soo laabtay waa dagaalkii xunayn eh sana thamaanin min hijra wadaalika sababtuna maxay tahay anna rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam haya-a wuxuu diyaariyey bacthan ciidan oo min arbaca mi-atin afar boqol ka kooban oo min almuslimiina muslimiintii ah wa amarahum wuxuuna rasuulka amray an yata-uu inay cagadhigtaan naaxiyatan meel oo min alyamani yeman ka mid a meeshaasoo fiiha ay degan yihiin sudaa qabiilka suda laydha ay degan yihiin wa baynamaa waqti daalika albacdu ciidanka uu rasuulku diray mucaskirun uu fadhiisin ka dhigtay bisadri qanaa meel sadri qana la yidhaahdo yaa calima bihi arrintaa ciidanka waxaa ogaaday nin la yidhaahdo ziyaad ibnulxaaris isidaa'i ayaa ogaaday fa jaa-a wuu yimid ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ji-tuka waan ku imid rasuul allow waafidan anigoo erga ayaan kuu imid calaa man waraa'i wax alla wixii iga dambeeya anigoo erga ka ahe fardudiljeysha ciidanka soo celi wa anaa anigaa laka biqowmi tolkayna anigaa kaaga filan tolkay anaa kaaga filan anaa soo islaaminayee soo celi ciidanka dagaal looma baahne faradda rasuulkii wuu soo celiyey aljeysha ciidankii min sadri qanaa ayuu ka soo celiyey wa jaa'a asadaa'i ninkii ziyaad ibnu xaarit asadaa'i wuxuu u yimid ilaa qowmihi tolki faraqibahum wuxuu jeclaysiiyey fi lquduumi calaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahay in loo yimaado oo erge ahaan loogu yimaado faqadima calayhi rasuulka waxaa u yimid khamsa casharata rajulan khamsata cashara rajulan oo minhum shan iyo toban nin oo iyaga ka mid ah wa baayacuuhu rasuulka waxay beecay iyo cahdi kula galeen calal islaami islaamka uma rajacuu way laabteen ilaa qowmihim qoladoodii ama tolkood bay ku laabteen iyo dadkoodii fa dacowhum islaamkiiba ugu yeedheen fa fashaa waxaa ku faafay fiihim dhexdooda al islaamu islaamkii fa waafaa wuxuu u yimid uu ku soo gaadhay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam minhum nimanka reer sudaa mi-atu rajulin nin yaa fii xajati lwadaac boqol nin baa ka soo xajiday oo rasuulka la soo xajiday wallahu subxaanahu wa tacala aclam